aanu ku bilownay khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya madaxda soomaalida ee ku salaysan doorashada ayaa waxa uu niyadjab ku abuuray kumanaan qaxooti soomaaliyeed oo ku nool waddanka kenya kuwaasoo maalin walba si dhow ula socda xaaladda dalka ka jirta maxamed sheekh maxamed waa aabbee lix iyo lixdan sano jira islamarkaana labaatankii sano ee lasoo dhaafay qaxooti ku ahaa waddanka kenya wuxuuna dareenkiisa ku aadan khilaafka iyo jahwareerka siyaasadeed ee ka oogan soomaaliya sida uu u arko uga waramay wariyaheenna khadar maxamuud xareed magacayana waxaa la yidhaahdaa maxamed sheekh maxamed waxaannu jecel lahay soomaaliya inay nabad noqoto oo loo soo haajiraan yana horta rarmaa markaan maqcallo khilaaf baa jira dhibaatadii soddon sano na soo martay inay maantana kow nagu bilaabato wadnahaan farta ku haynaa waxaannu codsanaynaa annagoo ah qaxootiga kiiya jooga oo kiiya aannu ku haysanno nabad baa naas la nuugale meeqa sanaa jirtaa waxaan jiraa kun sagaal boqol konton iyo lixdii baan dhisha horta anugu aduguba xisaabso marka waa lixdan iyo lix sano lixdan iyo lix sano sanadkan adiga inoo jooga madaxan ka galay yaa lixdan iyo lix sana lixdan iyo lixdankaas sano meeqaad meeqa sanaad qaxooti ahayd labaatan sanaan qaxooti ahaa wax war farxad le ma kaa soo gaaray soomaaliya weli muddada aad qaxootiga ahayd habeenadii farmaajo ii geeyahayd waan farxay oo dawlad baa dhalan baa islahaa habeenkaasa farxad horta iigu dhoweyd oo islaa waad noqon doontaa dib baa loo noqon doonaa waxaa iyadana aad u jeclaa markii cabdiqaasim lagu soo doortay soomaaliya ee la dib baa loo noqoya dawlad baa dhalatay iyadana la yidhi waan farxay iyadana labadiiba balli guray bay igu noqdeen weli wareer iyo waxaa ka taagan oo dhib baa ka taagan ti cabdiqaasim waa lagu kala caafimaad dad badan baa ka dambeeyey laakiin maanta taan rajada u qabnay ya allah yow raxmaanow qahaarow qafaarow ya adaa qaadire dawlad nasii dawladna sii allah yow aamiin dawlad allah yowna sii allah yow dawladna sii aamiin oo dalkanagii iyo dadkanagii iyo diintanadii aan oogane allah yowna sii markaad maqasho khilaaf baa ka taagan soomaaliya iyo xiisad baa ka jirta maxaa dareentaa
waxaan dareemaa xanuun aad u badan oo lacalla armay dhacdaa sidii soddonkii sane ee horeen soo moodnay armay dhacdaa baanu aada oga oga xunnahay inay dhacdo waxaan oogu baaqaynaa dadka waxaa isku haysta laba kunoo ruux hadday dhan yihiin waan qiyaasahayaa dadka hogaaminaya dawladda ee khilaafka u dhexeeya ka wada dadka dadkaasaan ka wadaa intaasoo malyanna waxbay ka sugahayaan waxaan oogu baaqahayaa dadka danaha gaarkaa wata ee dadka masaakiinta ee dhowraysa mutacalimka leh sheekha leh caalimka leh caruurta leh ciroolaha leh caanaluga leh danays dadkaas in loo daryeelo oo loo tanaasulo dadka isaga ah oon dhibaatadaas aan lagu madax adeegin
ma jiraan wax talooyin ah oo qaxootiga haddaad tihiin aad u diraysaan madaxda soomaaliya nacam waxaan tala ku soo jeedinaynaa tanaasul wax la yidhaahdo in laysku tanaasulo dadkeenna maxaa dan u ah dalkeenna maxaa dan u ah dalka iyo dalka iyo dalka iyo dadka iyo diinta maxaa dan u ah dad muslimiina nahay tanaasul xabad dhacda ay faa'iida ma keento in la isxiniya taabtana faa'iida ma keento waxaan codsanahayaa anigoo oday soomaaliyeed ah in laysu tanaasulo iyaan codsanaynaa annagoo qaxood anoo afka qaxootiga ku hadlaya waxaan leenahay war niman yahow ha laysu sabro waayahay nin weyn oo oday ah oo muddo badan soo joogana waa tahay dalkan kenyana qaxooti ku ahaa oo dalkiisii ka soo qaxay qaxar iyo dhibaato soo maray xilliyadii dagaalada sokeeye in yar bal dagaaladii sokeeye maxaa ku xasuusataa waxaan ka xusuustaa ninbaa wuxuu soo qaaday wiil yar oo hooyadii oo mayda dhaarihaya hooyadii oo mayda wuxuu u keenay ninkii dhalay ninkii dhalay ayuu u keenay wuxuu yidhi ma rabe ama tuur ama hayso waana halkay halkaa waa dhadhaabay ka dhacday wadadana ka soo dha wadadan maarata dheer ee lasoo laga soo qaaday ilaa xab muqdishoah yaa gabadha iyadoo mayda oo wiilku dhaari haya laga soo qaaday markuu ninkii lahaa loo keenay wuxuu yidhi ama xoor ama hay waxaan ku nooliyo iyo waxaan siiya midna ma haye marka waa dhacdooyinka mahadhada ah ee laga dhaxlay dagaaladii sukeeye iyo qaxi laga dhaxlay weye wiilkii oo sideed jira iyo haddana yidhi wiilkii waan rabaa odaygii dhalay wuxuu yidhi dhib male sideeddaa sano hantidii aan ku dhaqaalaynhaya ha la isiiyo ninka saasina wuxuu ahaa nin krishtan ah ilmaha soo qaaday uu kula tegay sidii wiilku tegoo ku gaaloobay wiilkii marka qixii intaasaa ku xasuusataa taasaan ku xusuustaa qixii waa dhibaato xanuun badan markii la xusuusto ilmahaaga inta lagu keenaya ilmahaaga waa kan aad qaadan weydid in dalkaadii aad ka soo qaxday oo waddan kale qaxooti aad ku ahaato dareen noocee ah ayaad dareemaysaa wax badan wax badan maanta haddaan soomaaliya joogo mudul baan iska dhisan lahaa beer baan abuuran lahaa ari baan unkan lahaa sac loo baan tabcan lahaa nin waddankiisa meeshanna waardiya aan ahay allaan aan kula hadlaayo oon biilkan raadiyaa waardiyahaan ahay maanta shilin meel ii yaalla ma jiraan halkaana waardiyeysaa halkanaan waardiyayaa meesha maxay tahay mabakhaarba waa bakhaar weyn furqaan meel hay-ad la yidhaahdo oo kambani ah ayaan waardiyayaa kambanigaasaan carruurta ka biishaa ka waran nolosha qaxootinimada halkan nairobi islii aad bay u adag tahay aad bay u adag tahay anugu mar haddaan shaqo helay waaban roognahay dad baan shaqana haysanin oo dhibaato badan ay haysaa ama aan shaqaysan karin oo curyaamo ah oo ku dhaceen jiban ku dhaceen ama naafa dhibaato fara badan ilin baa kaa imanaya dadka qaarka hadda aan ku tuso ilin baa kaa imanaya dadka noocaasa ee rajo ka qaba maanta dawlad baa idin dhalinaysa rajo ka qaba ya ee maanta khilaaf weyn uu ka jiro arrinkaa waan ka xunnahay waan ka xunnahay haddaan afka qaxootiga nahay waan ka xunnahay laakiin dadkaasi inay qaxootiga u naxaan baan aad u rabnaa saas hadalkay ku soo gabagabaynayaa soomaaliyey siyaasiyow ragga madaxda ahow dalka hogaamiyow dalkiinna iyo dadkiinna iyo diintiinna ka dadaala maxaa ugu baaqaysaa soomaalida soomaaliya jooga hadda inayn waddadii nagu celinin inayn waddadii nagu celinin inayn waddadii nagu celinin baanu codsanaynaa gama iyo hurdo aan bogonno kenya noogu horraysay hurdo aan bogonno kenya noogu horraysay cuntaan diyaar u cunnoon fadhigana ku cunnoon aan imaan qabka cunnoon kenya noogu horraysay saasaan ku dardaarmaya anigu waa mahadsan tahay adaa mudan
kaasi waxa uu ahaa moxamed sheekh maxamed oo ka tirsan qaxootiga soomaalida ah ee ku dhaqan waddanka kenya waxa uu u warramayey wariyaheenna khadar maxamuud xareed halka aad nagala socotaana waa v o a